raxmaan iraxiim halka aad naga dhagaysanaysaan waa radio ceegaaga barta internetka ee ceegaag radio com dhegaystayaal maanta waxaanu idiin haynaa warbixin gaara ooanu idinka diyaarinay sanad guuradii konton iyo toddobaad ee kasoo wareegtay markii calanka soomaaliya uu ka dulbabaday geyga soomaaliyeed haddaba dhagaystayaal maxaa keenay in calanka soomaaliya uu dhasho waxaynu kasoo bilaabanaa halganadii soomaaliya kuwoodii ugu caansanaa oo ugu horeeyey axmed garaad ibraahim ama soomaalidu ee u taqaano axmed guray oo bilowday sanadkii kun shan boqol iyo sideed iyo labaatankii dhammaadeenna kun iyo shan boqol iyo afartan iyo saddexdii axmed guray waxa uu ahaa geesi aada u adag waxa uu waana ninka keliya ee ka qabsaday ama jebiyey ciidamadii amxaarada oo beriga ku amartukaaleyn jiray geeska afrika axmed gurey waxa uu wadnaha u galay ugti ay taalay boqortooyadii xabashida oo markaa loo yaqaanay aksum halgankii axmed gurey waxaa ku xigay oo aynu taaban karnaa halgankii daraawisheed ee uu horkacayay al ustaad sayid maxamed cabdulla xasan halgankaa daraawiishta oo bilowday maalintii uu sayid maxamed cabdulla xasan kusoo noqday dalka isagoo wax kusoo bartay wadamada suudaan iyo sacuudi carabiya uu kasoo degay magaalada berbera ee layidhi yaa xaaji istaag alaabtiiyo keensa duuqa amarka gaalka adeeco anigana haydiidin isagoo ugu jawaabay bal isagana su-aalo markuu imanayay yuu cashuurta u dhiibay mise uu iska ilaaway iminkan ka raba halganka daraawiishta oo socday muddo ka badan koob iyo labaatan sano ayaa waxaa ku nafwaayey kumaakum soomaaliyeed oo naftooda u horay dhalinta xorriyadda waddan soomaaliyeed halgankii daraawiishta oo ahaa halgan aada u adag ayaa markii lagaga adkaaday ingiriiskii iyo xulfadiisii dhinaca badda iyo beriga ayaa waxa uu doorbiday inuu daraawiish ku soo weeraro diyaaradaha noocoodu ahaa d h isaga oo burburiyey rugtii daraawiishta ee magaalada qadiimiga ee taleeh halkaa oo daraawiishta farxadkeedii ay u guureen gobolada hiiraan badankoodiina ay ku sumoobeen iyadoo markii dambe uu ku dhintay sayid maxamed cabdulla xasan saddex iyo labaatankii nofembar kun sagaal boqol iyo koob iyo labaatankii magaalada imey ee ismaamulka soomaalida loo yaqaano hadda ama soomaali galbeed haddaba dhagaystayaal jabkii daraawiish gaaray kadib ayaa waxaa dhashay urur dhallinyaraha oo loo yaqaanay s y l shan iyo tobankii may sanadkii kun sagaal boqol iyo afartan iyo saddexdii ururkan oo kalkudhagooda u ahaa ha noolaato oo macnaheedu uu ahaa adigu maanta dhimo ama naftaada u hor si ubadkaagu ee xoriyad iyo ugu noolaadaan nolol aada u wanaagsan haddaba dhagaystow waxaa calanka soomaaliya markii ugu horeysay laga taagay magaalada muqdisho bishii oktoobar labaiyo tobankeedii kun sagaal boqol iyo konton iyo afartii maalin talaada ah saacaddu marka ahayd tobankii iyo toban daqiiqo haddaba waxaanu idiinsoo gudbinaynaa warbixin markaa laga sii daayay idaacadda soomaaliya kun sagaal boqol toddobaatan iyo kowdii oo ay kasoo wareegtay markaa toddobaiyo toban sano iyadoo maanta ay kasoo wareegtay maalintii calanka soomaaliya la taagay konton iyo toddoba sano ayna tahay kaafi kala dheeri wadanka soomaaliya meesha uu taagnaa kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo kowdii iyo meesha uu taagan yahay maanta sanadka labada kun iyo kowda haddaba barnaamijkani oo qolka keedka cajaladaha radio muqdisho loo qabtay sanadii kun sagaal boqol koob iyo toddobaatankii xilligaas oo ku beegneed toddobiyo toban sano kadib markii calanka soomaaliya markii ugu horreysay taariikhda la saaray labayo tobankii bishii oktoobar kun sagaal boqol afariyo kontonkii ayaa waxaa si wadajir a u daadihinaya wariyaashii soo maray idaacaddan radio muqdisho ee kala ahaa idris cigaal iyo cabdi xaaji goldoon waxaana codkiisa ku horeynaya weliye idris cigaal degyahay cabdigaan naciini damse arada keliga aadow durade adceedatige daacaan
toddoba iyo toban sannadood muddo iminkiisa laga joogo ayaa ummadda soomaalida calankeeda ay ku dhaadanaysaa markii ugu horraysay uu ka dalbilacleeyey dalka soomaaliya waxaanay ahayd markaasi bisha oktoobar laba iyo tobankeedii maalin talaataad haddaba haddii aynu taariikhda dib u raacno bisha oktoobar marka aynu taariikhda adduunka aad dib ugu sii noqonno dadkii isaga la odhan jiray romaniska waxay ahayd bishoodii sideedaad sanadka taasina waxa weeye in laga bilaabayey bisha sanadka saddexaad ee march waxaana ay tahay markaasi koob iyo soddon maalmood inay bishaasi ka kooban tahay adduunka markaynu haddaba bishaasi oktoobar taariikhdeeda dib ugu noqonno waxyaabo badan ayaa hindisooyinka lagu hayey marka ugu horraysa haddii aynu soo qaadno wakhtiyaashii adduunka ay u tari jireen boqorradu waxay ahayd markii ugu horraysay ee ay iyagu dooni jireen inay caleena saaraan boqorrada adduunka wakhtigaasi jiray dhinac kale haddii aynu ka eegno adduunka dadkii ku noolaa wakhtiyaal badan in kritan laga joogo marka ay doonayaan inay la dagaalamaan oo ay dagaal u duulaan waxay had iyo jeer iyaguna la kaashin jireen bisha oktoobar midda kale ee meesha ku jirtaana waxay ahayd marka safara layskaga gooshayo adduunka intiisa kale si weyn ayaa loo indha indhayn jiray bisha oktoobar inay ku soo dhowaato arrimahaasi oo dhan haddii aynu ka soo qaadno waxaaba jira marka kale aynu soo qaadanayna xagga diinta marka la cagacagaynayo dadka iyagu diinta u goysina had iyo jeer waxyaabaha xagga diinta ku saabsan inay bisha oktoobar iyaguna u aanaysan jireen bisha oktoobar oo taariikhda adduunka oo dhan qoto weyn kula haddii aan soo qaato mid dhinac kale waxa weeye waktiga ay jiri jiray in adduunka dadka la kala gato in dadka iyagu la gadan jiray ay niyadda ku hayeen bisha oktoobar inay noqon doonto maalin uun maalinta ugu dambaysa dad la kala gaday adduunka laga dabargoyn doono waxaaba intaasi oo kale u dheer haddaba bisha oktoobar dadka iyagu sida weyn isku jecelay inay had iyo jeer magacyadooda iskula bixiyaan amase meel un ay kaga soo daraan magaca oktoobar in loogu dhawaaqo taasina loogu walqali jiray adduunka taariikhdiisa marka dib loo raaco inkasta oo xubnahaasi ay ku fadhiday bisha oktoobar haddaba haddii aynu soo gallo dalka soomaaliya iyo oktoobar waxaa soo maray saddex taariikhood oo waaweyn oo midiba midda ka dambaysa aad moodo inay kasii xoog weyn tahay ta ugu horraysaa waxa ay tahay shanta oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii ta labaadna waxa weeye xuska aynu maantaysa u dabaaldegayno midda u horraysa haddii aanu soo qaadno saddexdaa xignood ee taariikhda oktoobar ee dalkeenna jaalka idriis oo horey usoo sheegay waa shantii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii markaasi dagaalyahankii gobonimada ee soomaaliya iyagoo u dagaalamahayay gobonimada ayay waxay qaadqaadiyeen mudaaharaad si nabadeed ay u dhigahayeen waxaanay doonayeen codkooda weyn ee gobonimada jacaylkeeda u dhacahayay inay adduunkao dhan maqashiyaan waxaanay isugu yimaadeen goobta dhagaxtuur gumaysiga oo isagu dabeecadiisaba ay tahay in uu necbaado ummaddii u kacda gobonnimadeeda iyo dadkii isu taga waxa uu ku dayey inuu curyaamiyo dadka gobonnimo doonka ahaa waxaanu ku furay hubkiisii cusbaa ee uu sitay si uu u burguriyo niyaddii midka ahayd ee u jeeday sidii gobonnimada lagu gaari lahaa hase yeeshee qaab kastaba gumaysiga isagoo ku kacay ilaa ilkaha isagoo hubka ku sitay uma ayan suuragelin inuu gaaro hindisihiisii uu doonahayay ahayd inuu kala diro dadka soomaalida ee u midoobay gobonnimada jacaylkeeda iyo sidii ay xorriyadda ku gaari lahaayeen gacmihii wataniyiintii soomaalida ee muddada badan usoo dagaalamayay xorriyadda ee daallanaa sannado kala gedisanna dagaallo kala duwan soo maray oo gobonnimada ay ugu dagaalamahayeen iyo niyadoodii midka ahayd ee jacaylka gobonnimada ay ku dhammayd wixii ay gacanta ku haystaanna ay ahayd dhagxaan iyo ulo ayay waxay kula dagaalameen gumaysigii goobta dhagaxtuur ilaa gumaysigii ay eriyeen oo ay ugaarteen
iyada ayaa isu sheegta haddaba marka aynu ka soo qaadana imikayta muddadaasi laga joogo toddoba iyo tobanka sannadood oo ahayd sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo afartii ummadda soomaalidu si weyn ayay markaasiba ugu hadaaqaysay in ay marun indhaha saarto ku indhabaraqsato calankeeda imikayto ka dal socda haddaba waxa ay tahay bishii oktoobar laba iyo tobankeedii oo maantan oo kale ah oo ay talaatan ahayd saacadu markay ahayd tobankii iyo toban daqiiqo in calankii ummadda soomaaliyeed calaamadiisii la qorshamiyey dadka soomaaliyeedna si weyn ayay markaasiba iyagu ugu dhaadanayeen in uu qof walba meesha uu dalka soomaaliyeed ka joogo uu isagu salaan iyo hambalyo uga soo diro calanka hooyo inkasta oo calankii ummadda soomaaliyeed muddadaasi ka horreysay kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo afartii markii la taagay aanu ahayn calan isagu markaasi u dhan gobonnimadiisa hase ahaatee waxau ahaa mid aad u quudaraynayey ummadda soomaaliyeed sidii loo gaadhsiin lahaa gobonnimadeeda oo markaasiba halkaasi ka bilaabmay dadka soomaalid hindise hindisayaasha ay halkaasi ku hayeenna waxa ahayd markaasi sida loo gaadhsiinayo gobonnimadooda iyo iyagoo markaasiba iyagu kasii calaamataday oo kasii suntaray calankoodu waxa uu ekaanayo ummadda soomaalidu haddaba haddii aynu soo qaadana waxaa kale oo jirtay in gumaystayaal kala duwan ay gacantooda ku jireen hase ahaatee dabaysha iyadu gobonnimo doonka ahayd waxay noqotay mid ummaddii soomaaliyeed ku qarsantay dhammaantood oo dalkooda iyaga caam yeeshay dalka wooyi haddaba haddii aynu soo qaadana gobolkiisa waqooyi oo markaasi gumaysiga ingiriiska gacanta ugu jiray iyo inaga oo soo qaadanayna koonfurta dalka soomaaliyeed oo isaguna gumaysihii talyaaniga gacanta ugu jiray waxa ay noqdeen markaasi inay si weyn iskugu soo hirdaan oo ay iyagu markaasiba iska soo kaashadaan sidii ay iskugu iman lahaayeen dadkuna si wenayo markaasi isku dhex sulaatay isagoo ay ilaalinayaan oo indhaindhaynayaan dadkii soomaaliyeed ee isku soo jeestay sidii ay isugu iman lahaayeen
haddaba iminkana waxa aanu idiin waraysanaynaa nin ka mida raggii waaye aragga u ahaa markii calanka jamhuuriyadda la saaray dhanka koonfureed magaalada muqdisho markii u horreysay kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii labaiyo tobankii oktoobar jaalka idriis cigaal ha inoo waraysto xaashi cali
bal xaashi iiga waran haddaba marka aad taariikhdaasi dib ugu laabanto dareenka ummadda soomaaliyeed sidii uu ahaa bismillaahi raxmaani raxiim idriis waad mahadsan tahay taariikhdaa markaa aan soo raaco bisha la yidhaahdo oktoobar laba iyo tobankeedii sidaa aad u sheegtay waxay ahayd maalin talaasa ah haddaba talaasadaa inta aan calanka la soo gaarin dhowr cisho waxaa ka horreysay meel markaa baarlaman ka dhigneed oo la odhan jiray konsilya territoriaale inay ka socotay in dooda doodis calanka mal saariinkiisa sida looga hadlaayey markaa ragga odayaasha ah ee meeshaa annaga nooga qayb gelayay haddii aan nahay dadka soomaalida ah markii ay guryaha ku soo laabtaan had iyo jeeraale waxaa lagu huruufi jiray ama lagu cadaadin jiray oo lagu canaanan jiray sidii ayagoo markaa iyagu gacanta ay ku hayaan carruurta iyo dumarka iyo dadka dhallinyarada ahiba ay odhan jireen calankii ma la saaray mase lama saarin waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a raggii uu talyaanigu asagu dhabar ahaanta u haysto dhabarka ku reexanayo oo islahaa waa ragga adigu ragga kuugu wanaagsan oo aada u jecesha nin ka mid a hadalkii markii laysku daalay inuu yidhi talyaani hadalka dul saaraan maaye gurigii markaan tago waxaa igu sugahaya haween iyo carruur ile calankii ma la saaray anna iminka waxaan ku leeyahay calankii ma la saarahayaa oo la saari maayo jawaabtii waxay noqotay haa waxaa la soo gaaray laba iyo tobankii oktoobar oo maalin talaada ah tobankii iyo barkii markii ay ahayd baa waxaa soo bilaa soo bilaabatay dadweynihii haweenkii dhallinyaradii odayaashii carruurtii ilaa markii uu waagu baryay waxay nala noqotay sanad iyo tobanka subaxnimo ama afarta subaxnimo markii calanka la saari lahaabaa nagala badnaatay dadkaygii qaarkii sugniinkii aanu sugaynay intaa saacadaha ah markii ay dhacday calankii in la saaray sida xaqiiqda ah maskaxdaydii sidii waxay noqotay wax waaxay oo kale ayaa maskaxdaydii isku noqotay farxad aawadeed markaa dadka soomaalida ah ee meeshaas dhexdaa isugu yimidna waxaan uun ku qiyaasi karaa anigu iima tirsanayno koob iyo laba ma aanu odhanin laakiin dadkaa haddaan uun qiyaaso laba boqol oo kun oo qof kama aanu yarayn ma anay bixin maalintaa laba qof in uu qofna qof leexay farxad aawadeed intii aanad xaashi ka bixin arrintaasi aan ku soo noqdo dadweynahaasi halkaasi iyagu nasiibka u yeeshay inay ku indhabarsadaan calankooda hooyo ee maanta dalka soomaaliya ka qutuma haddaba haddii aan taariikhda anigu hore usoo yara dhigoon ka soo qaaday sanadku markuu ah kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii anigu naftayda haddii aan ka soo qaado markii aan arkay calan soomaaliyeed waxa aad imoodaysay inaan anigu markaasi jiridacada iga kacday inaan dhulka ku dhacay waanan ooyey runtii haddaba bal iiga waran dareenkii haddaba dadka iyagu halkaasi jooga ee tiradoodu inta ahayd inkastoo adigu ku dhaado aad naftaadi ku qiyaastayba sidii ruux waalan xaqiiqiyan anigu ma oran karo waa qof baa ooyey sababtu waxay tahay ilmahayga ma aanan saarin anigu hoos ilmaynaya oo ilma ay ka timi laakiin wuxuu eg oo u qaabmi kara ayaa dadka shucuurtiisa ka muuqatay qalbiyan ah jacayl ay u qabaan calanka waxaa haddaba kale oo dhacday subaxdaas lafteeda markii qoraxdu ay soo baxday oo ay ahayd lixdii iyo barkii meeshaa waxaa ka taagnaa saddex ulood oo loogu talagalay saddexda calan oo midkii talyaanigii markaa waddanka u talinayey iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa keedii iyo kii soomaaliyeed ee dhalanayay subaxaa markii ay saddexdaa ulood caynkaa meeshaa u surnaayeen waxaa yimi bahalka kan la yidhaahdo gallayr sidii uu u soo kacsanaa wuxuu dul fadhiistay wixii loogu talagalay calanka soomaalida in la saaro markii uu fadhiyey muddo laba saacadood ah oo ay noqotay sideeddii iyo barkii ayuu ka duulay markii uu naga maqnaa ilaa sagaalkii iyo barkii ayuu soo laabtay wuxuu fadhiistay misana halkiisii ilaa tobankii ayuu halkaa calankaa qorigaa dul fadhiyey calanka la saarayay soomaalida waxay noqotay waxyaalo aan la yaabnay dadkii subaxdaa halkaa joogi dabayshaa toddoba iyo toban sannadood ka hor marka aynu maantayto kaga bilowno aynu dib u noqonno iyadoo dalka soomaaliyeed ka dhacaysa waxay ahayd markaasi ummadda soomaalidu mid meel kastoo ay joogtaba miday si weyn ugu dhaadanaysay dhaqdhaqaaqyada dadka soomaaliyeed haddaba maalinba maalinta ka dambaysa ayuu soo hirgelayay oo ummadda soomaaliyeed ay gacmaha isku qabsanaysay iyaga oo markaasi dhan uga soo wada jeeda gumaystihii wakhtigaasi dalka soomaaliyeed faraha ku haystay
laba daraadee dadka soomaalida dhulkooda calanka buluuga ah xidiga bartamaha uu yaallo la saaray misle waxa ay sii wadeen sidii ay u gaari lahaayeen gobonnimada dhabta ee runta ah mar allaala markii calanka la saaray muddo yar dabadeed dhanka koonfureed ee jamhuuriyadda waxaa ka dhacday doorashadii siyaasiga ahayd ee u horreysay kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii doorashadaasina waxaa ka qayb galay toban xisbi oo siyaasiyiin ah kadib wax yar dabadeed waxaa la magacaabay dowladdii daakhiliga ahayd dowladdaasoo ay ka koobnayd dad soomaaliya iyo talyaanigii islamarkaa gebi ahaantood waxa ay isku dayeen inay xejiyaan oo ay meel ku xirxiraan niyaddii ummadda soomaalida ay ugu dagaalamaysay sidii ay ku gaari lahayd gobonnimadeeda dhabta ah waxaanay ummadda gudaheeda ku beereen khilaaf iyo qabiilnimo iyo waxyaabo kaleeto inkastoo dadku dhibaatooyinkii markaa uu la kulmay kadib intii doorashada ay dhacday ay ka xoog badneyd oo ay ka dhibaato badneyd intii horaan ay u soo mareen intii dagaalanka gobonnimada ay ku jireen misle uma aynan suuro gelin in niyaddoodii ay burburto ee waxa ay sii labalaabeen sidii ay ugu dagaalamayeen gobonnimo doomkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii lix iyo labaatankii juunyo dhanka waqooyi ee soomaaliya gobonnimadiisii ayuu u madax banaanaaday taariikhda markii ugu horreysay dadka soomaalida ayaa calankii oo madax bannaan ee ka suran ciid soomaaliya oo xor ah laga taagay gobolka waqooyiga ee jamhuuriyadda dimuqraatiga ee soomaalida
kasidaatan sabaay calankaanu sugaynayeen sahankiisaynow seerma weydo hilaabayow sagal maanta daruurado sidadiinaga maydhayow sagdhaxaanu ahaye kii soo saaray cadcaadow samada kirwataaye xidiga mid la siiyayow saaxibkii kala guuraye sageeyo manusqaamow an siduu yahay eegnoye kalasiibkana saare
afar casho kadib ayaa ummadda soomaaliyeed ee ku noolay jamhuuriyadda geesteeda koonfureed ay iyaguna calankii lagu qotamiyey oo uu halkaasi isaguna ka dulwurwiray dad soomaaliyeed oo badan ayaa markaasiba iyagu ku soo burqaday jamhuuriyadda magaalo madaxeeda si ay uga qayb galaan calanka soomaalida isaguna halkaasi ku qotomay waxaana markaasi bilaabantay isku midnimadii iyo isku isku tagii ummadda soomaaliyeed ee labada gobol ee markaasi ay kala haysan jireen labadii gumayste dadka soomaaliyeed si weyn ayay markaasiba ugala hortageen gacmo quran sidii ay calankooda iyo dalkooda iyo dadkooda intaba u daryeeri lahayn waxaana weeye niyadii weyneed ay kula soo dagaalameen dadkii gumaystaha ee wakhtigaasi haysan jirin inay tara usii kortay hase ahaatee maalinba maalinta ka dambaysa ayaa dadka soomaaliyeed iyo waxyaabihii ay wateen oo dhan dadkii iyagu markaasi maamulka hayay ay doonayeen inay turunturiyaan oo ay kolba soo kufinayeen simbiriraxooyin xooglana waxay u dhigeen markaasi dadkii soomaaliyeed ee niyadda wanaagsanaa dadka soomaaliyeed si weyn ayaa indhihii markaasi u taagnaay ee u furmay haddana mar labaad ay uga oodmeen waxaanay markaasi rajo weyn ku qabeen ummadda soomaaliyeed inay marun ka bixi doonto tabaabulshooyinka xun ee ay dadkaasi ku wadeen iyo sida xun ee lagu waday waxaanay markaasi niyaddooda ku haysteen maalinba maalinta ka dambaysa inay ku soo dhowaanayso isbeddelkii labaad ee ummadda soomaaliyeed dalkayga ka dhici lahaa inuu soo dhowow yahay marka haddaba aynu soo qaadano taariikhda ugu dambeysay ee ah oktoobar koob iyo labaatankeega ee ka mid ahayd saddexdii taariikhood aynu ka soo qaadanay bisha oktoobar dalka soomaaliya waxyaabaha ay ku leedahay kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii waxay ahayd maalintii ummadda soomaalida waaga cusub u baryey ee towrada ay ka curatay dadkii soomaaliyeedna waxay kala hortageen markaasi maalmihii aynu soo sheegnay si ka weyn oo farxada inay ugu furaan oo ay ku soo dhoweeyaan towradoodii markay curatay si weyn ayaa haddaba markaasiba ummadda soomaalidu ay ugu baraarugtay dadkii iyagu seexdeen ay hurdadii ka soo tooseen iyagoo ku baraarugayey waxqabasho daacadnimo iyo midnimo maalintay dhalatay ee oktoobar koob iyo labaatankeedii dadkii soomaaliyeed markaasiba indhabarragsi labaad ayaa u soo bilaabmay waxaana markaasi halkaasi ku dhammaaday musuq maasuqii daacaddarradii iyo dadkii soomaalida la isweydaarinayey dadkii soomaaliyeedna waxay markaasiba u hayseen iyagu in ay dalkii hooyo wax ka qabtaan iyo inay dadkii soomaaliyeed ee hooyo iyo aabbo inankii iyo odaygii oo iyagu isyiri oo sii kala jirtay inay markaasiba isku yimaadaan oo ay gacmaha wax ku wada qabsadaan waxaanay markaasi ummaddii soomaaliyeed ay ku baraarugtay oo ay ku dhaadanayaan sawraddii curatay kun iyo sagaal boqol sagaal iyo lixdankii koob iyo labaatankii bishii oktoobar
guddoonshaha golaha sare ee towradda islamarkaasi waxa uu ku dhawaaqay ee uu yidhi siyaasadeennu waxa ay u jeedi doontaa sidii aanu sare ugu qaadi lahayn nolosha ummadeenna sidii aanu kaga shaqayn lahayn horumarka dhaqaalaha aqoonta dhaqanka iyo tacliinta oo aanu sare u qaadno waxaanuna ummadeenna u tilmaamaynaa si joogto ahi sidii ay ugu socon lahaayeen waddada hagaagsan ee horumarka iyagoo markaasi cadaaladda ku dhaqmahaya waxaanuna si weyn ula dagaalamaynaa qabiilnimada isu hiilinta iyo laaluuska waxaanuna la safanaynaa ummadaha horumarka jecel inagoo la dagaalamayna gumaysiga iyo gumaysiga cusub
Eedee laguma helin caalanka cadow baan ka dhicinay caalanka dhiig baan u soo qubnay soomaala u dhimatay caalanka dhalinyaroyogu caalanka kan dhexdiina joogiyo kan dhulkala ka yimidba kan dhagarta u dabbacan cadaabaha tabiiciye caalanka kan dhexdiina joogiyo kan dhulkala ka yimidba kan dhagarta u dabbacan cadaabaha tabiiciye caalanka dhalinyarooy ogow caalanka dheeldheel laguma helin caalanka cadow baan ka dhicinay caalanka dhiig baan u soo qubnay soomaala u dhimatay caalanka dhalinyarood ugu caalanka
duqaduhu dhacaayeen dhaagax baan ku diirno soomaalida dhammaanteed geeli isu dunaanaduu caalanka dhalinyaroy ogow caalanka dhagax tuur dharaarti xabbaduhu dhacaaye dhagax baan ku diirirno soomaalida dhammaanteed geeri isu junaanadow caalanka dhalinyaroy ogow caalanka idig iyo laboodba duud dhaqaaqay maalehe dhabsi waa u dhiidhino guntiga isu guntano geesinima ku dhaalinay caalanka dhalinyaroy ogow caalanka eedee laguma helin caalanka caanow baan ka dhiicinay caalanka dhiig baan u soo qubnay soomaala u dhimatay caalanka dhalinyaroy ugu